Qaybo ka mid ah degmada Wallagoyn ee gobolka Shabeellaha oo soo dhowaan saamay roobabkii qubadii iyo waliba kormeer ka saday gudoomiyaha degmada oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud Tiradandeska iyo saraakiil shil duwan ciidanka booliiska gudoomiyaha degmada Wallagoyn iyo madaxa Kalyan Sagaare kormeer hinaadhanka ka maraya suuqa ganacsiga degmada iyo hana ku mid ah xaafadaha magaalada oo jidkooyin ku dhihi intiisu dareeri roobka sidoo kale kormeer shani ka qotomay dadaalada lagu hubiyo habsama socodka adeegyada bulshada iyo xaaladaha ganacsi iyo horumarada ganacsi ee ku dareera suuqyada degmada Wallagoyn ee gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha degmada Wallagoyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waa duqa magaalada Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah yana ku hadal ujeedka kormeerka iyo waliyaabaha la kulmeen kormeer ku tagnay qaybo ka mid ah degmada Wallagoyn oo u tiragelinayay xaafadaha iyagoo ay soo codeen maadaama muddooyinka dambe lagu jiray xil roobaad dhiiqooyin iyo jidgooye ay ka dhacday inaan soo indheedheeno sida wax looga qaban karo sidoo kalena suuqyada qaybihiisa kala gedisan ayaan soo aragno iyadoo socdaalkaasi ay ugu helinayeen taliyaha saldhigga degmada Wallagoyn iyo taliyaha booliiska gaarka dowladda koonfur galbeed runaantii howlgalkaas iyo qiimeynta xaafadaha waxay noogu soo dhammaatay si nabad ah waxaan rabaa inaan fariin halkaan oga diro shacabweynaha ku dhaqan degmada wallaweyn iyo nawaaxigeedaba waxaan ka codsanaynaa waxaa lagu jiraa xil roobaad inaad nala ilaalisaan beycada iyo deegaanka qaybihiisa kala duwan nadaafadiisa iyo caafimaadka bulshadaba oo aan rabno si gaara inaan fariin ugu dirno xaafadaha biyomareynada ku yaallo ee goobahooda hortooda biyaha fadhiyaan waxaan u samayn doonaa gurmed biyahaas looga bixinayo xaafadaha qaybada kala duwan waxaan rabaa idinkan inaad nala ilaalisaan deegaanka oo ay ku jirto caafimaadkeena iyo nabadgelyeena iyo horumarka deegaankaba inaad nala ilaalisaan aan rajeynaya waxaan rabaa inaad shacabka inaad waamaasantihii sida dhow ee aad maamulka ilaamaha ammaanka degmada ola shaqaynaysaan xilo walbo waxaa idin leenahay qulubteena idinla jirto gacmaheenana way idinla jiraan oo idin qiimeynayna adeegayaashiinaan nahay waa maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi